بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaaliyo toddobaatanaad ee suuratu yuunus waxaanu ku joogaa aayadda shanaad ee suuratu huud waxaynu yaro tambiihinaynaa dersigii wiiggii hore ugu dembeeyey suuratu tawba markii aynu dhammaynay aayaddii qur-aanka ahayd ee fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim waxaynu halkaa ku sheegnay in dikriga xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim uu yahay dikri ay sunno tahay ruuxu inuu aroortiiyo galabtiiba min toddoba jeer uu yidhaahdo waxaanaynu deliishanay xadiid ku soo arooro tilmaamaya ruuxa akhriya labadaa goor in ilaahay ka kaafinayo wixii murugo geliya arrin adduun iyo aakhiraba waxaa markaa walaalkeen muxiidiin khayr allah siyo uu igu baraarujiyey xadiidkaasi inaanu sugnayn oo uu daciif yahay adkaartuna dee waa cibaado cibaadaduna waa tawqiifi waxay ku sugnaan kartaa uun wax saxiixa oo wax daciifa xukum sharci ama cibaado kuma sugnaato marka kol haddii xadiidku aanu ansixin waxaynu u deliishanaynaa saxiix noqon maayo sugan waayo cibaadadu deliil saxay u baahan tahay marka tambiihaas ayaan baraarujinayaa baaraka allahu fiikum darsigeennan caawa waxa aynu weli ku dhex jiraa qisatu muusa calayhi asalaam maca fircawna wa mala'ih wa caaqibati kullin minhum waxay aayaadkani ka warramayaan qisadii nebi muuse calayhi asalaam iyo qowmkii fircawn iyo qowmkiisa dhex martay iyo mid walba cidhibtiisu halkii ay ku dembeysay nebi muuse iyo intii rumaysay iyo fircawn iyo intii raacsanayd mid walba halkuu ku dembeeyey oo allah waxau idhi subxaanah wa qaala fircawnu i'tuunii bikulli saaxirin caliim falama jaaءa asaxaratu qaala lahum muusa alquu maa antum mulquun aayaadka halkaa ka bilaabma ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga warramayaa qisada nebi muuse iyo fircawn dhexdooda dhacday waxaa kaloo aayaadkana ay ka warramayaan ana alqur'aana xaqu min cindi illaah wa waciidu man khaalafah qur'aanku inuu yahay xaq ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa ka ahaaday iyo goodiga iyo waciidka ku soo arooray cidda ka hor timaada ee qur'aanka beenisa ama ka shakida fain kunta fii shakin mima anzalnaa ilayka fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik laqad jaaءaka alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen qisatu nabiy illaahi yuunus calayhi asalaam maca qowmih falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunyaa wamatacnaahum ilaa xiin waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen anna mashii'ata allahi caza wajalla hiya annaafidatu fi lkowni kullih in mashii'ada iyo doonista alle subxaanahu wa tacaala iyada ayaa ata ka fulaysa ee soconaysa kownka waxaan alla dooninaa dhici maayo oo fuli maayo wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah wamaa kaana linafsin an tu'mina ilaa biidni illaahi wayajcalu alrijsa cala aladiina laa yacqiluun waxaa kaloo aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga warramay towxiid alcibaadati walictiqaad cibaadada iyo ictiqaadka allah subxaanahu wa tacaala in loo badhax tiro oo cid kale aan lala wadaajin qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diinii falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illahi walaakin acbudu allaha aladii yatawafaakum wa umirtu an akuuna min almu'miniin wan aqim wajhaka liddiini xaniifa walaa takuunanna min almushrikiin walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min aldaalimiin ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo suuradda gebagabadeed iyo gunaanadkeeda alla ku tilmaamay توجيهات ربانية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعموم الأمة تلوين إيا دردارنو رباني أه وإلهي تبارك وتعالى وكل دردار ميو نبي سي محمد أها صلى الله عليه وسلم ومد قودهان الله أمريو إني وناقا إيا خير كاسميان قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين كدب سوره هود بلو جيد الهي وحوكت المامي القران ومصدره وموقف المشركين من ذلك قرانك كريم كأه iyo masdarka iyo meesha uu ka yimid oo min ladun xakiimin khabiir ah iyo muhiimadda ama risaaladu ujeeddada loo soo diray oo cibaadatullaahi waxdah ah in ilaahay keligii la caabudo oon cid kale lala wadaajin iyo mowqifka xun ee ay gaaladu ka qaateen rasuulka iyo risaaladii loo soo dhiibay oo ah inay beeniyaan oo ka hor yimaadaan arrimahaas baa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkaa u horeeya ee suuratu huudna uu ku tilmaamay allah waxa uu yidhi subxaanah wa qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi uutuunii ii keenoo bal iila kaalaya oo marka la wasliyo marka waxaan u jeedaa la kala fasliyo ee gaar loogu bilaabayo hamso godan oo wow lagu reebaya la akhriyo uutuunii laakiin marka wasliga la xidhiidhinayo waa uun hamso reeban waxa la akhriyaya fircawnu utuunii wa qaala fircawnu fircoon waxa uu yidhi uutuunii bal ii keenoo iila kaalaya bikulli saaxirin sixiroole dhammaantii iila kaalaya sixiroolahaasoo caliimin cilmi badan aad u yaqaana falka iyo sixirka falammaa jaa'a markay yimaadeen assaxaratu sixiroolayaashii qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga muuse nebi muuse alquu rida maa wixii antum idinku mulquuna aada ridaysaan oo markay ku yidhaahdeen imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lmulqiin ayuu ku yidhi bal alquu idinku rida waxaad ridaysaan oo xadhkaha iyo ulihii ay wateen ayaa widhi idinku ridoo ku horeeya falammaa alqow markii ay rideen saxaradii wixii ay siteen ee gacmaha ku haysteen oo ulihii iyo waxa weeyaan xadhkihii ah qaala waxa uu idhi muuse nebi muuse maa wixii ji'tum aad la timaadeen bihi maagu assixru sixir weeyi waa khabaru maa maa waxa ji'tum aad la timaadeen bihi isagu assixru sixir weeyaan ina allaha allana sayubtiluhu waa burinayaa oo waa baabi'inayaa waayo ina allaha alle laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiina kuwa wax fasahaadinaya camalka iyo waxay sameeyaan rabbi ma hagaajiyo oo waa halaagayaa waanu baabi'inayaa dabeed dee ushiisii uu tuuray waatii wixiiba guratay ee ay baabi'isay allah waxa uu idhi wayuxiqu allaahu ilaahay waa sugayaa alxaqa xaqa ilaahay waa sugayaa oo waa xaqiijinayaa bikalimaatih ilaahay kelimaadkiisa sharcigee uu soo dejiyey ayuu ku xaqiijinayaa oo ku sugayaa xaqa walow kariha haba nacaane almujrimuuna dembiilayaashu haba nacaan oo ha karaahiyaystaane famaa aamana ma rumaynin limuuse nebi muuse uma rumayn oo ma raacin ilaa durriyatun dhallinyar oo min qowmihi qowmkiisii ka mida mooye cid kale ma rumayn oo calaa khawfin cabsi korkeed iyaguna ku rumeeyey cabsida oo min fircawna fircoon ay ka cabsoonayaan iyo wa mala-ihim madaxyaweyntoodii iyo odayaashii ka dembeeyey ay mala-i durriya yacnii dhallinyartaasi iyagoo ku dul sugan cabsi ay fircoon ka cabsoonayaan iyo madaxyaweyntiiyo odayaashii ka dembeeyey dhallinyarta ee waalidkooda ama mas-uuliyiintooda ahaa maxay ka cabsanayaan an yaftinahum min an yaftinahum damiirka ku asturan yaftina huwa fircoon buu noqonayaa humna dee waa dhallinyartii marka an yaftinahum bay ka baqanayaan marka an yaftinahum waa bedelu ishtimaalin min fircawn oo calaa khawfin bay ku rumeeyeen cabsi korkeedoo min fircawna wa mala'ihim fircoon iyo kooxdood iyo madaxyaweyntoodiiba ay ka baqanayaan ka bedel min fircawn oo an yaftinahum min an yaftinahum bay ka baqanayeen inuu fidneeyo fircawn oo maxaa uu ku fidnaynayaa bisarfihim can diin illaahi bitacdiibih inuu kaga duwo diinta dee cuquubada iyo cadaabka culus ee uu marinayo sababteeda inuu kaga fidneeyo ayaa ay ka baqanayeen marka min qowmi damiirka aqrabu madkuurun baynuu celinoo muuse ah yacnii dhallinyar qowmkii muuse ah fircawnna waa loo celiyey laakiin aqrabu madkuurkaa ugu dhow damiirka inaad u celisaa awle ah famaa aamana ma rumaynin limuusa muuse uma rumayn oo maba raacin ilaa durriyatun dhallinyar mooyaane oo culimmadu waxay yidhaahdaan dee had iyo jeer dhallinyartu dee waa dad iska cusub oo maskaxdooda wax fara badan aan lagu shubin oo wixii ku soo horreeya uun qaadanaya laakiin ciroolaha iyo dadka waaweyn iyo dadka waxa weeyaan muddakarkee waaweyni waa dad wax hore maskaxdooda ay galeen waxaana la yidhi dee mufaaraqatulma'luufi mashaqa wixii la caadaysta ee ruuxu ku soo weynaadana inuu ka faaruquu ka tagaa waa ku culays oo man shaba calaa shayin shaaba calayh ruuxu shay hadduu ku soo barbaaruu ku soo kacaamo waa ku ciroobaya hadhowna way ku culus tahay inuu ka dhaqa ka tago famaa aamana maba rumayn markaa limuusa muuse ilaa durriyatun dhallinyar oo min qowmihi qoomkiisii ka mida mooyaane calaa khawfin cabsi korkeed baanay ku rumeeyeen iyagoo baqanaya ama calaa khawfin maca khawfin cabsi la jirkeed bay ku rumeeyeen iyagoo cabsoonaya oo min fircawna fircoon ka cabsoonaya iyo wa mala'ihim madaxyo weyntoodii iyo odayaashoodii iyaga ka dambeeyey maxay ka baqanayaan an yaftinahum min an yaftinahum inuu fircoon ka fidneeyo diintooda oo uu ka duwo oo cadaabkiiyo cuquubada uu ku samaynayaa u sababo inay diintoodii waxa weeyaan ka durkaan ama ay ka leexdaan wa inna fircawna ninka fircoon la yidhaahda lacaalin waa mid mutakabbir oo isweyneeyo o isku sarraysiiyo fil ardi arlada dhexdeeda dhulkii masar wa inna fircawna fircawn lacaalin mid isa sarraysiiyey oo kibray weeyaan oo fil ardi arlada dhexdeeda ku kibray wa innahu fircawn la min almusrifiina kuwa xadgudbay ayuu ka mid ahaaday ee dabarka goostay ee gaalnimada iyo dembigiiyo dulmiga ku talax tegee ku dheeraaday wa qaala muuse nebi muuse waxa uhi yaa qowmi qowmkaygiyow in kuntum haddii aad ahaateen aamantum kuwa rumeeye billaahi alleh fa calayhi alle korkiisa uun laa calaa ghayrih tawakkaluu tala saarta in kuntum waa haddii aad ahaateen muslimiina kuwa hoggaansan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u hoggaansan fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen cala allaahi ilaahay korkiisa uunbaa laa calaa ghayrih tawakalnaa aanu tala saaranno arrinkayaga u dhiibannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan fitna ha naga yeelin lilqowmi qoladii ha nooga yeelin fitno aldaalimiina ee daalimiinta ahayd waa gaalada ah oo jalaalaynku waxa uu odhanayaa ay laa tudhirhum calayna fayadunnuu annahum calaa xaqin fayaftatinuu bina yacnii ha naga sarraysiin oo gaalada libinta iyo guusha ha naga siin si aanay u moodin inay xaq ku dul sugan yihiin oonay noogu fidnoobin oonay u odhan alla ilaahe kuwani hadday xaq ku taagan yihiin iyagaa guulaysan lahaaye waxaanu uga guulaysannay annakaa xaq ku taagan kuwan muslimiinta sheeganayaana baadil bay ku taagan yihiin ilaan waa nooc fidno ah marka allow fidnaha nooga yeelin oo intaad kuwa gaalada ah guusha siiso yaanay odhan haddii xaq ku taagan yihiin waa guulaysan lahaayena annakaa xaqa ku taagan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan fitnaha naga yeelin oo lilqowmi qoladii fitnaha nooga yeelin aldaalimiina ee daalimiinta ahayd waa gaalada ah wanajinaa allahayow na badbaadi biraxmatik naxariistaada allahayow nagu badbaadi oo min alqowmi qoladii naga badbaadi alkaafiriina ee gaalada ahayd wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa nebi muuse iyo wa akhiihi walaalkii haaruun an tabawa'a ay tabawa'a u diyaariya liqowmikumaa qoomkiinna u diyaariya bimisra ay fii misra masar dhexdeeda uga diyaariya oo u yeela buyuuta guryo wajcaluu waxaanad ka yeelataan buyuutakum guryihiinna qiblatan ay musallaa meel lagu tukadana guryihiinna ka yeesha wa aqiimuu ooga assalaata salaadda ooga wa bashir una bushaaree muusow almu'miniina kuwa ku rumeeye ee ku raacana wanaag iyo khayr oo dhan ugu bushaaree waa markii fircawn uu ka manciyuu u diiday macaabidoodiiyo kanaa'istoodii inay u baxaan oy ku cibaadaystaan markuu u diiday fircawn ayaa waxaa loo banneeyey nimankii reer banu israa'iil ee mu'miniinta ahaa ee muuse rumeeyey waxaa loo ruqseeyey guryahooda inay musallo ka dhigtaan oo guryahooda ku tukadaan oo qiblatan waa ay musallan yacni waxa weeyaan guryihiinna meel aad ku tukataan ka yeesha wa qaala muusaa nebi muuse waxau idhi rabbanaa rabbigayow innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircoon iyo wa mala'ahu madaxyaweyntiisii ziinatan qurux ay maa yata- maa yatasayanuuna bihi macnaha waxay isku qurxiyaan ayaad siisay iyo wa amwaalan xoolo filxayaati nolosha dhexdeedaaad ku siisay noloshii addunyaa ee liidatay rabbanaa rabbigayow liyudilluu waxaad ku xidhaa liyudilluu laamu tacliilkan aatayta ama laamul caaqibada labadaba waa la yidhi marka macnuhu waxa uu noqonayaa rabbanaa rabbigayow liyudilluu ay aatiitahum daalik waxaasoo nicmo ah waxaad u siisay liyudilluu si ay dadka uga halleeyaan can sabiilika jidkaaga rabbanaa rabbigayow idmis tirtir oo baabi'i oo raadkeedaba zuuli calaa amwaalihim calaa amwaalihim xoolahooda allahayow tirtir oo baabi'i oo raadkeeda iyo asarkeedaba zuuli oo nafciga iyo waxtarkaba ka qaad washdud allahayow xidh calaa quluubihim qalbiyadoodana xidh oo adkee si aanu khayr iyo wanaagba u gelin waxaad ka yeeshaa shadiidata alqaswa sida dhagaxaanta kuwa qallalan oo falaa yu'minuu markaa yacni rumayn maayaan xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ay ilmu'lima wa xanuujinayey jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa وإنما دعا موسى عليهم بهذا الدعاء لما علم أن سابق قضاء الله وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون wuxuu muuse habaarkaa culus ugu habaaray nimankan fircawn iyo qowmkiisa markuu ogaaday ee dee waxii loogu sheegay in xukumka iyo qadarka ilaahay ee hore uu ku hormaray inaanay wax dambe ka rumaynayn oo ay macna gaalnimadaa ku baxayaan taa markuu ogaaday ayaa habaarkaa uu habaaray fawaafaqa ducaa'u muusa maa qudira waqudiya calayhim marka habaarkii muuse wuxuu waafaqay wixii hore loogu qorsheeyey rabbi oraba ugu qadaray marka waxay shabbahdaa tani dee qisadii nebi nuux oo kale qoomkiisa markii uu ka quustay ee loo waxyooday cid dambe inaanay ka rumaynayn dee waa kii habaaree rabbi laa tadar cala ardi min alkaafiriina dayaara ilaahu midha ka reebin waa kii nuux yidhi marka muusena waa tii oo kale oo markuu ogaaday cid dambe inaanay ka rumaynayn ilan waxibaa ambiyada warka ummadooda loogu sheegayaaye ayuu isaguna habaaray rabbanaa liyudilluu can sabiilik nicmada iyo xoolaha la siiyey maadaama aan loo siin si ay dadka u halleeyaan ee loo siiyey si ay alle ugu rumeeyaan oo ugu mahadnaqaan ayaa jalaalaynka iyo jamalkuba waxay laamtan ku tilmaamayaan laamta la yidhaha laamu sayruurati waalcaaqiba laamta tilmaanta shaygu cidhib dembeedkiisa wuxuu ku dambayn doono ee aan ahayn laamtii cillada iyo sababaynta ilayn looma siin inay sidan sameeyaan ee waxa loo siiyey inay toosnaadaan oo ilaahay mahadiyaan laakiin cidhibtoodii dambaa waxay ku dambaysay nicmadii inay sidan ka yeelaan oo ay iyagiina hallaabaan dadkana ay halleeyaan marka wuxuu odhanayaa jamalku ee aataytahum alnicama almadkuurata liyashkuruuha wayatabicuu sabiilag waxaad nicamtaa u siisay reer fircawn inay dee ku mahadnaqaan oo ilaahay ku rumeeyaan oo jidkaaga raacaan fa kaana caaqibatu amrihim annahum kafaruuha wadalluu can sabiilik dabeed cidhib dembeedkoodii wuxuu ku dembeeyey inay ka daaloobeen nicmadii oo ay jidkaagiina ka lumeen dadkiina ka lumiyeen midla qowlihi tacaala faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasana sida aayaddii rabbi uu ku yidhi markii muuse ay dee reer fircoon qaateen iyadoo hooyadii ay badda ugu tuurtay baqasho ay ka baqanayso in la dilo darteed markay iyagii gacanta uu galay kuwii lagala baqanayay laftooda ilaahay maxau yidhi faltaqatahu aalu fircawn muuse waxa qaatay dee reer fircawn liyakuuna lahum caduwan wa xasana si uu cadow iyo qoomamo ugu ahaado marka muraadku waxa weeye umay qaadan inuu dee cadow ku ahaado hadday moodayaan cadowbuu idinku noqon dee qoortaabay ka goyn lahaayeenoo waa gowrici lahaayeen oo waxay u qaateen dee quratu caynin inay ku indhadoogsadaan ubadna uu u noqdo waxa uu noqon doonana war umay hayn laakiin laamtaa laamul caaqibati wasayruura ahoo macnuhu waxa weeye liyakuuna lahum fii caaqibati amrih si uu cidhiib dembeedkiisa dambe ugu noqdo caduwan waxasana dee waanu u noqday oo gacantiisa ayaa fircoon iyo qoomkiisiiba ku baaba'een oo waa kuwii markay dee nebi muuse ay waxa weeyaan beeniyeen ee ay ka daba yimaadeen dee waa tii badda lagu halaagay muuse iyo qoomkiisana laga badbaadiyey marka jamalku waxaa odhanayaa macnuhu markaa waxa weeyi rabbanaa liyudiluu can sabiilika ay rabbanaa aataytahum daalik rabbigayow waxaad waxaasoo nicmaa u siisay liyudiluu can sabiilika fii caaqibati amrihim si ay cidhib dembeedkooda dambe ay dadka ugu halleeyaan macnaha si ay cidhibtooda dambe u noqoto kuwo wixii loogu nicmeeyey iyaguna ku hallaabo dadkana ku halleeya marka laamti waa laamulcaaqiba waxaa culimmada qaarkood ay ku tilmaameen oo yidhaahdeen maya waa laamul cilladii caadiga ahayd ee la yaqaanee sababaynta oo macnuhuna wuxuu noqon waxaad u siisay liyudilluu can sabiilik laakiin waa calaa sabiili alistidraaj fa kaana aliitaa'u lihaadihi alcilla siinta waxaan la siiyey waa calaa sabiili alistidraaj iyo seeta dheerayn iyo sabaansabid lagu sasabayo oo si ay markay dee hallowgaa iyo hallayntaaba ugu talax tagaan meelaanay ogeyn looga qabto oo dee waa kuwii badda intay isku gureen mar keliya biyihii badda lagu baabi'iyey marka haddii cillada loo daayo waa calaa sabiili alistidraaj waa sabaansabid iyo seeta dheerayn si cadaab culusi ugu dhaco darteed baa sidaa loogu sameeyey oo ruuxa haddii isagoo ilaahay caasiyaya oo ka gaaloobaya haddana adduunyada nooc walba loo furo waxaa la yidhaha waa istidraaj waa seeta dheerayn oo waxaa lala damacsan yahay hal mar in la qabto oo dib dambayse aanu u fakan cadaab culusna loo mariyo oo waa makri iyo shirqool iyo dhagar loo dhigayo kol hadduu isba diintii ilaahay dhakre ama uu shirqoolay wa qaala muuse nebi muuse waxau yidhi rabbanaa rabbigayow innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircoon iyo wa mala'ahu madaxyaweyntiisii ziina qurux macnaha waxay isku qurxiyaan baad siisay iyo wa amwaalan xoolo ayaad filxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadee liidata ku siisay rabbanaa rabbigayow aataytahum daalika waxaad waxaa u siisay liyudilluu si ay dadka uga halleeyaan can sabiilika jidkaaga oo waa seeta dheerayn iyo sabaansabid ama liyudilluu can sabiilika fii caaqibati alamri si cidhib dambeedka uu u noqdo inay dadkii hanuunka iyo jidkaaga ka halleeyaan rabbanaa rabbigayow idmis tirtir oo baabi'i calaa amwaalihim xoolahooda qataada waxaa laga wariyey sida jamalka uu kasoo kaga soo naqlinayo futuuxaadka inuu yidhi balaganaa ana amwaalahum wa xuruusahum wa suruucahum wa jawaahirahum saarat xijaaratan qataada iyo ibnu cabbaas iyo kayrkiiba waxa uu jamalku ka soo naqlinayaa inay yidhaahdeen waxaana soo gaadhay oo la wariyey in xoolahoodii iyo beerahoodii iyo wixii laysku qurxinayey iyo waxay hanti haysteen oo dhan dhagaxaanay isu rogtay waxaanay wax manaafacaadaba aanay ka faa'iideyn washdud allahayow xidhoo adkee calaa quluubihim qalbiyadooda oo falaa yu'minuu markaa rumayn maayaan sidaa haddaad ku samayso xataa yarow alcadaaba alaliim ilaa cadaabka xanuujinaya ay indhahooda ku arkaan markaana dee rumayntu waxba u tari mayso waana sidii dhacdayoo baddii markii lagu halaagee badda qarqoonkeedii ay indhaha saareen ayaa iimaan ay ku dhawaaqeen fircawn oo hoggaankoodii ahaa laakiin dee fanaadow walaa taxiina manaas waa xilli aanay waxba u tarayn dhawaqa iyo iimaanku toona qaala waxa uu rabbi yidhi qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa ducadiinni muuse iyo haaruuna waa la aqbalay ee fastaqiimaa toosnaada oo walaa tattabicaanni ha raacina sabiila aladiina kuwii waddadooda laa yaclamuuna aan waxba kala garanayne waxmagaratada iyo juhaasha ahaa waxay mufasiriintu yidhahdeen ujiibad dacwatukumaa jawaabtu waxay u timid bacda arbaciina caaman afartan sannadood kadib marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dee ducadaad rabbi baridaa daqiiqadaaba inay kuu timaado daruuri ma aha way kaa raagi kartaa dib baa lagugu dhigi karaa aakhiraa lagugu kaydin karaa balaayo kugu soo socotaa lagaaga xijaabi karaa deg degna waa kuugu iman kartaa intaba way u dhici kartaa laakiin aduu ha degdegsanoo ha odhan allaan baryo laygama aqbalin sidaa ha odhanin dacwatukumaa muusaa rabbi baryayey haddana musanaa laga dhigoo labadiinnaba waa laydin aqbalay waxay culimmadu yidhaahdeen muusa kaana yadcuu wa haaruunu yu'ammin muuse wuu alla baryayey haaruunna aamiin buu lahaa ilaa aamiintu waa nooc ducaaho allaahuma astajib ducaa'anaa weeye allahayuu ducadayada aqbal marka kol hadduu muusena ducaynayay haaruunna aamiin lahaa labadooduba waa duceeyeen markaa ruuxa ducaynaya iyo ka aamiintali labaduba waa ducaysteen oo waa wadaagayaan raadka iyo hamarada ducada fastaqiimaana waxaa laga qaadanaya ana alistiqaamata sababu lijaaba istiqaamadu waa sababta lagugu aqbalayo ee toosnow ijaabo iyo qabowl haddaad rabto allah waxau yidhi wajaawaznaa waanu ka tallaabinoo waa ka gudbinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii waa ka gudbinay fa atbacahum dabeed waxaa soo raacoo ka daba yimid fircawnu fircawn iyo wa junuuduhu ciidankiisii baa ka daba yimid maxay uga daba yimaadeen bagyan liajli bagyin gardarro darteed bay uga daba yimaadeen wa cadwan liajli cadwin iyo xadgudub dartii bay uga daba yimaadeen ee gar umay lahayn inay ka daba yimaadaan xataa idaa adrakahu fircawn markuu soo gaadhay algaraqu qarqoonkii maanshayntii biyaha lagu maansheeyey lagu hafiyey qarqoonkii markuu soo gaadhay ee baddii la kala kaxeeyey ee bannaanka noqotay laysku soo dhuftay biyihii isku soo noqdeenuu arkay biyihii oo isku soo socda ayaa qaala waxau idhi aamantu waan rumeeyey annahu ana alamra washa'na arrinkiiyo xaalkuba inuu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin ila aladii kii mooyaane aamanat ay rumaysay bihi isaga banuu israa'iila reer banuu israa'iil wa ana aniguna baa uu yidhi min almuslimiina kuwa hoggaansamayee rabbi rumeeyey ayaan ka mid ahay culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuu ugu sii caddeeyey ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil ee uu odhan waayey laa ilaaha ila allaahu si aan looba moodin inuu isagu isu jeedo ilan isagaa rabbinimo sheegan jiray oo ana rabbukum ulaclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri marka si aan taa loo moodin ayuu yidhi ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila kay reer banuu israa'iil rumeeyeen ee muuse iyo haaruun iigu baaqayeen maantaan gartoon rumeeyey sidaasuu yidhi al'aana qiila lahu waxaa lagu yidhi fircawn al'aana ma hadda ayaa tu'minu rumaynaysaa walxaal qad casayta aad caasiday qablu hore aad alle iyo rasuulkiisaba u caasiday oo wa kunta aad ahayd min almufsidiina kuwa arlada iyo addoommadaba fasahaadiyey fool xumeeyey ee fasaadkiiyo xumaha u sababay yacni min aldalaali waalidlaal hallowga iyo hallayntaba oo dee dalalta waa adlalta waad hallowday waxna waad hallaysay allah waxau idhi falyowma maanta nunajiika waanu meel saraannu ku saaraynaa bibadanika maca badanika jidhkaaga iyadoo lala qabo adoo jidhkaaga watoon ruux iyo nafi kugu jirin ayaannu meel sare ku saarannaa oo ku dhigaynaa litakuuna si aad u ahaato liman khalfaka liman cidda khalfaka kaa dambaysa min aldalamati waaljabaabira dalamada iyo duqaadda kaa dambaysa si aad ugu noqoto aayatan calaamad weyn oo lagu cibro qaato oo ay kuugu waantoobaan oo wax kugu qaataan wixii adiga kugu dhacay kolkay arkaan wa inna katiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka midina can aayaatina aayaadkayaga xaggooda lakaafiluuna kuwa moogan weeye oon warba u hayn halkan qisadani waxa weeye dee nebi muuse iyo qowmkiisu markii ay ka soo guuro galeen goor habeennimo ah fircoon iyo qowmkiisii ee waxyigii ilaahay nebi muuse u waxyooday ee uu amray isagoo fulinaya ay soo ambabaxeen iyagoo xaggaa badda u soo kacay ayaa fircoon iyo qoomkiisa markii waagu u baryay ogaadeen muuse iyo reer banu israa'iil xalay inay guuro galeen ayuu fircoonna yidhi war ka soo kaco nimankayna gaadhsiiya iyagoo sunsumaya oo soconaya ayaa ay ka daba yimaadeen falammaa taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun labadii col markay indhaha iska qaadeen ay is arkeen ee nebi muuse iyo qoomkiisii iyagoo badda afaafkeedii taagan ay arkeen baddii oo ka horraysa iyo xaggii damboo fircoon iyo qoomkiisii ay ka soo haleelayaan oy kaga soo dhow yihiin ayay yidhaahdeen muusow waa laynahayaa oo waa layna soo gaadhay qaala kallaa inna maciya rabbii sayahdiin waa nebi yaqiinsan awoodda alleh oo si dhaba u yaqiinsan oo og waxa muuqda wax ka weyn oo ka sarreeya inuu jiro marka wuxuu yidhi taasi mid dhacasa ma aha rabbigay baa aniga ila jira isagaa dariiq iyo waddo aan ku badbaada ii bixin markiiba waxaa loo waxyooday an idrib bicasaaka albaxar muusow ushaada badda ku dhufo waa ushii mucjisada ahayd ee lagu karaameeyey ee saxaratu fircawn iyo qoomkiisana uu kaga guulaystay ushii buu ku dhuftay fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim baddii intay laba u kala dhambalantay oy macnaha kala jeexantay ayaa qayb walba sidii buur weyn ay noqoto biyihii intay isdul fuuleen ayaa buur weyn oo kale biyihii ay noqdeen intay laba u kala dhambalmeen halkiina waxaa ka baxday labiiyo toban waddo oo qolana aanay qolo cidhiidhiyaynoo waxa weyan jilibadii reer banu israa'iil qolo walba meesheedii ay marayso iyadoon qolona qolo kale aanay iga durug iyo ii banne aanay odhanay bal waxay noqotay meel angegan yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsha sidii meel aan weligeedba biyo marin oo boodhku ka kacayo ayaa ay noqotay markay ka gudbeen muuse iyo qowmkiisii ayaa dee fircoon iyo qowmkiisii la halaagayeyna ay isku soo gureen markay ku soo dhammaadeen baddii ee kii ugu dambeeyeyna soo galay kii ugu horreeyeyna afkeeda uu taagan yahay weli aanu ka bixin ayaa baddu ileen makhluuq amran oo markii horeba kala teg la yidhi bay ahayde ilaahay kolkii horeba amray baa amray oo isku soo noqo yidhi labadii biyood baa laysku soo dhirbaaxo laysku soo celiyey halkaasay ku baabi'een oo ku halaagsameen fircawn iyo wixii raacay la socday markaa uu arkay biyihii oo isku soo socdo maanta aan u baxsanayn ayuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin alla ilaaha maantaan rumeeyey markaasaa la yidhi al'aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma haddaad rumaynaysaa adoo hore laguugu taag waayey oo arlada iyo addoommadaba u fasahaadiyey maanta miyaad rumaynaysaa laga aqbali maayo waayo waa towbatulqarqara la yidhaa oo kol haddii lagu qabto ama cadaabka aad indhaha saarto ama naftu ay hunguriga isugu timaaddo ama cadeeddu halkay ka dhacaysa ay ka soo baxdo kol haddii axwaashaa la gaadho albaabka towbada waa la xidhay iimaan la aqbalayaana ma jiro marka alla waxau ihi falyowma nunajiika bibadanika nunajiika ay najcaluka calaa najwatin min alardi weeyi yacnii waxaanu ku yeelaynaa meel saroo dhulka ka mid ah waxaana sidaa loo yidhi najwadu waa almurtaficu min alardi waa meesha sarraysee dhulka ka mid ah waxaa la yidhi markii uu halaagsamay dee dadka marka la dullaysto ee la addoonsado ee la daciifsado ee si walba loo galo dee bahdaa laga saaraa oo cabsi baa lagu imtixaamaa oo ruuxii waxaa laga yaabaa dee meyd dhintuu arkayaba inuu ku dhici waayo yidhaa malaha weli wuu noolyihi marka waxaa la yidhi dee nimankii reer banu israa'iil ee uu si walba u galay ayaa qaarkood ka shakiyeen inuu dhintayba ma ninkii ilaahnimada sheeganayaa dhintay dabadeed baddii may liqin oo dee badda wixii ku jirayna mu may cunin jidhkiisiina muu kala googi'in laakiin waa xikmad ilaahay oo xeel dheer baa ku jirtae si ninkii loo arko inuu dhintay baa isagoo kaamil oo dhammaystiran oo ruuxdii aanay ku jirin baa baddii inta laga soo saaray meel saroo laga wada arkayaa la saaray marka macnuhu waa in lagu cibro qaato sidaa darteed suyuudi waxau ku odhanaya jalaalaynka ay nukhrijuka min albaxri bijasadika aladii laa ruuxa fiihi yacnii baddaannu kaa soo bixinaynaa adoo jidhkaagii oo dhammaystiran wata laakiin nafi aanay ku jirin si lagugu cibro qaatood cashar ugu noqoto kuwa adiga kaa dambeeya marka nunajiika ay najcaluka calaa najwatin min alardi bibadanika maca jasadika weeyi si lagugu cibro qaato falyowma maanta nunajiika meel sare ayaanu ku saaraynaa oo arlada yacni meel dhulka ka midoo sarraysa ayaanu ku yeelaynaa bibadanika maca badanika iyadoo jidhkaaga lala qabo macnaha adigoo jidhkaagii wata oo laakiin ruuxi aanay kugu jirin ayaanu meel sare oo dhulka ka mida ku saaraynaa litakuuna si aad u ahaato fircawn ow liman khalfaka aayah cidda kaa dambaysa calaamad ay ku cibro qaataan si aad ugu noqoto wa inna katiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid ihina can aayaatinaa aayaadkayga xaggooda lakaafiluuna kuwa moogan oon warba u hayn weeyi alla waxau idhi walaqad bawa'naa wallaahi laqad bawa'naa waxaanu dejinay banii israa'iila nimankii reer banuu israa'iil mubawa'a sidqin dhab iyo run makaankeed yacnii meel la dego oo dhab ah oo run ah waxaa looga jeedaa mubawa'a sidqin jalaalaynku waxau odhanayaa ay mansila karaamatin waana ardu shaam wa misra dhul karaamo iyo sharaf low wanaagsan baanu idin dejin ayaanu dejinnay waana dhulkii masaree fircoon ka telinayey iyo dhulkii barakaysnaa ee shaam waana kolkii dee fircoon iyo ciidankiisa la halaagay ayaa nimankii la daciifsadee la dulaystay reer banu israa'iil iyagaa dhulkii u hadhay oo dhaxlay wa awrasna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa makhaaribaha weynakii soo maray waxaanu dhaxal siinay kuwii arlada lagu daciifsaday arladii berigeedii iyo galbeedkeediiba oo shaam iyo masarba iyagaa mulkigoodii iyo xukunkoodii qabsadoo ka teliyey kadaalika wa awrasnaaha bani israa'iila marka waa dhulkii la dhexalsiiyey ee fircoon ay uga dambeeyeen wallaahi laqad bawa'naa waxaanu dejinnay bani israa'iila reer banu israa'iil mubawa'a sidqin ay mansilan xasana meel wanaagsan iyo degaan qiimo badan baanu dejinnay oo dhulkii barakaysnaa ee shaam iyo dhulkii masara warasaqnaahum waxaanaanu ka arsaaqnay reer banu israa'iil min altayibaati waxyaabaha u wanaagsan xaggoodaanu ka arsaaqnay fama ikhtalafuu markaa ismay khilaafin xataa jaa'ahum ilaa wuu yimid alcilmu cilmigii ilaa wuu yimid oo waxyigii nebi muuse loo waxyooday ah inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow yaqdii isagaa kala xukumaya beynahum dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaame rabbigaa isagaa kala xukumaya fii maakii baanu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo min amri diinihim yacnii arrinka diintooda waxay isku khilaafeen ilaah baa aakhira ku kala saari doona biinjaa'i almu'miniina wa tacdiibi alkaafiriin inuu mu'miniintana badbaadiyou janneeyo ayuu ku kala xukumi gaalana uu cadaabuu ka argoosto allah waxau idhi fain kunta haddaad ahaatay nebi moxamedow fii shakin shaki dhexdii mid ku sugan oo mimaa kii aad shaki kaga sugan tahay anzalna aanu ku soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga oo qur'aanka ah fas'al weydii nebi moxamedow aladiina kuwa yaqra'uuna akhriyaya alkitaaba kitaabkii towraadaha ku akhriyayo culimmadii yahuudeed sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo bal hadda weydii fas'al weydii aladiina kuwa yaqra'uuna akhriyaya alkitaaba kitaabka min qablika adiga hortaa akhriyayey kuwii kutubtan akhriyayey kutubta towraad iyo injiil iyo adiga hortaa oo dee culimmadii ahlu kitaabka ah bal iyaga warayso waayo warkaaga iyo warka qur'aankaba towraad iyo kutubtii hore way ku hayeen oo waa lagu sii tilmaamay laqad jaa'aka lawallaahi qad jaa'aka dhab ahaan waxaa kuugu yimid nebi moxamedow alxaqu xaqii baa ku yimid oo min rabbik rabbigaa xaggiisuu kaaga yimid ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin nebi moxamedow min almumtariina kuwa xaqa ka shakiya ha ka mid noqonin walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min aladiina kuwii ha ka mid ahaanin kadabuu beeniye biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa beeniye ha ka mid noqon oo fatakuuna dabeed aad ahaato dee haddaad kuwa ka mid noqoto min alkhaasiriina kuwa khasaaray macnaha si aanad kuwa khasaaray uga mid noqon kuwa aayaadka beeniyaha ka mid noqona iska ilaali aayaddan waxay culimmadu yidhaahdaan iyadu waa mustaxiiloo marnaba nebi moxamed qur-aankii lagu soo dejiye marnaba kama shakeeyo oo taasi waa midaan dhacayn laakiin shardigan waxaa la yidhaha waa shardi mustaxiil lagu xidhay waxaan dhacayn oo waa calaa sabiili alfardi wataqdiir horta kollayba wax dhacaya ma aha laakiin kaba soo qaado haddiiba aad shakido maad shakiine bal culimmadii ahlu kitaabkaba warayso oo talow culimmada ahlu kitaabka siduu u waraysanayaa ilaa in badan oo ka midii ahlu kitaabkii waa beeniyeene waxaa loo jeedaa almu'minuuna minhum kuwoodii hagaagsanaa ee hanuunay sidii cabdilaahi ibnu salaam oo kale shardigan mustaxiilka ana qur-aanka in badan waa ku soo arooray oo iyadoo loo jeedo nebiga sala allahu calayh wasalam aayad kale alla wuxuu yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nebi moxamedow shirki haddaad la timaadid oo alle cibaadadiisa cid kale la wadaajisid wallee camalkaagu uu buri aakhirana waad khasaari adduunkana camalkaagu uu ku baabi'i aakhirana waad ku khasaaraysaa dee culimmadu waxay yidhahdaan waa mustaxiil oo haba yaraatee dee shirki inuu nebi moxamed ka dhacaa ma suurtagal aha waayo rasuulku waa macsuum ilaah baa ka dhowray inuu ku dhaco oo suurtagal ma aha laakiin waa fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado hadday dhici lahayd xaalku sidaasuu noqon lahaa shayga haddii la yidhaahdo waxaasi hadduu sidaa noqon lahaa sidanuu noqon lahaana dee macnaheedu maaha ilaaba ilaa shaygaasi wuu dhacayaa wax mustaxiilah shardi lagu xidhi karaa oo culimmadu luqad waxay yidhaahdaan in shardigeedu waa mashkuukun fiihi waxaan la hubin oo laga shakisan yaha weeyaan inta shardiyada ah shardigeedu laakiin shardiga idaada ayaa muxaqaqa oo waxyaabaha la hubo la geliyaa idaada shardiyada laakiin in haddaad aragto waxa lagu xidhaa waa mashkuuku fiihi wax laga shakisan yaho oon la hubin tanna waaba mustaxiil oo xataa xagga rabbi ayaa shardiga mustaxiilka ah lagu xidhaa mararka qaarkood qur-aanka oo qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waa wax mustaxiila waxaa taa nabi maxamedow ilaaha raxmaankii hadduu ilma yeelan lahaa maba yeelanayo waa mustaxiileh fa ana awalu lcaabidiin cidda caabudda ugu horraysa waa aniga hadday dhici lahayd waxse dhacayaba ma aha qul low kaana fiihimaa aalihatun ila allaahu lafasadata waa mustaxiil haddii cirarka iyo dhulalka aaliha kaloon alla ahayni ku sugnaan lahaayeen maba suurtagal aha eh dee waabay fasahaadi lahaayeen oo adduunku nidaamkan iyo habsami u socodkan uu u socdo uma socdeene goldaloolo badan iyo khaladaad badan baa dhici lahaa oo way isku qabsan lahaayeen marka khulaasadu waxa weeye shardiga fa in kunta fii shakin waa shardi mustaxiil ah laakiin waxaa la yidhaha waa fardan wa taqdiiran waa waxaan dhacayna kaba soo qaado haddayse dhici lahayd sidaasaad yeeli lahayd lakin wax dhacayaba ma aha ibnu cabbaas waxau yihi turjumaanu lqur'aani wa xabru hadihi lumma lam yashuka walam yas'al nebi muxamed mana shakiin mana waraysan ahlu kitaab waayo uma baahnaynba yaqiin buu ku sugnaa allah waxau yihi ina aladiina kuwa xaqat ay ku waajibto calayhim korkooda kalimatu rabbik rabbigaa kelmadiisii cadaabkee hore uu xukumay kuway korkooda ku waajibtay laa yu'minuuna rumayn maayaan waa kelimaduu rabbi hore u xukumay laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciina kelmaddaasi kuwa mutaysta ee korkooda ay ku waajibtay dee rumayn maayaan walow jaa'athum haba u timaadda kullu aaya aayad waliba ha u timaadee xataa yarow alcadaaba ilaa cadaabka ay ka arkaan cadaabkii alaliima ay ilmu'lima ee xanuujinayey yacnii aayad kastaba ha u timaadee marnaba rumayn maayaan inay cadaabka arkaan oo indhaha saaraan mooyaane falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunus allah waxau yidhi subxaanah falowlaa kaanat ay hallaa kaanat may ahaato oo lowlaadu waa taxdiidiye bimacnaa hallaa waa boorin iyo tirtirsi marka waxaa la leeyahay falowlaa kaanad ay hallaa kaanad may ahaato qaryatun magaalo may ahaato magaalooyinkii hore loo halaagay ka midih magaala magaalo may ahaato aamanat tii rumaysay may noqoto oo macnaha qabla xuluulilcadaabi intaan cadaabku ku soo degin tu rumayso may ahaato si ay u badbaado oo fa nafacahaa kolkaa dee uu anfaco iimaanuhaa iimaankeedu ilaa qowma yuunusa muraadku waxa weeye macnaha nimankan dee tuulooyinkii iyo ummadihii hore tuuladana waxaa looga jeedaa ahluhaayo cidda la halaagayaa dee waa ahlulqarya looma jeedo gidaarada iyo dhagaxaanta isa saarane waa dadkii degaanka ku dhaqnaa baa loo jeedaa ee dembaabay kuwa la halaagay marka waxaa la leeyahay ummadihii degaanadaa hore ku noolaa ee la halaagay miyay rumeeyaan intaan cadaabku u iman si uu iimaankoodu u anfaco muxuu u tarayaa iimaan kolkay cadaabka indhaha saaraan waxba u tari maayo waayo ilaahay baa yidhi falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'uu ba'sana iimaankoodu waxba u tari maayo kolkay cadaabka iyaga arkaan ay indhaha saaraan ilaahay markaa waxau yihi falowlaa kaanad ay hallaa kaanad miyay ahaata qaryatun magaalo yacni waa dadka magaalo ku noole aamanat mid rumaysay may ahaato magaaladaasi ay qabla xuluuli ilcadaab intaan cadaab ku soo degin tu ilaahay rumayso may ahaato oo fa nafacahaa markaa uu anfaco dee iimaanuhaa iimaankeedu anfaco oo dee ay ku badbaado cadaabna ay ka nabad gasho ilaa qowma yuunusa waa istitna munqatico bimacnaa laakina ah ilaa qowma yuunusa laakina qowma yuunusa ha yeeshee qoomkii nebi yuunus lamaa aamanuu markay rumeeyeen iyagoo cadaabka amaaradihiisii indhaha saaray kashafnaa waanu ka faydnay canhum iyaga cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisii baanu ka faydnay filxayaati dunyaa nolosha tan adduunyada dhexdeedaannu cadaabkii dullaynayey kaga qaadnoo kaga faydnay wamatacnaahum waananu u raaxaynay ilaa xiinin ilaa waqti ee ila nqidaa'i aajaalihim ilaa inta muddadooda iyo ajashii loo qabtay ee dhimashadooda loo qoondeeyey intay ka dhammaanayso adduunyada waa loogu raaxeeyey oo cadaabkii adduunyo waa laga celiyo waa laga kor qaaday qisadanna waxa ayd nebi yuunus markii qoomkiisa uu u digay ee uu waaniyey towxiidka ugu baaqay way diideen dabeed nebi yuunus intuu ka cadhooday buu ka tegey doon meel taagan ayaa u raacay dabadeed doontii markay baddii dhexdhexaysatay dhinacna u dhaqaaqi weyday culays dartii waxaa la yidhaha la qori tuurto cidda qorigiisu soo baxo ayaa la tuuri way qori tuurteenoo qorigii nebi yuunus buu ku dhacay isaga in la tuurayo doontii baa laga tuuro dee libaax ama nibiri weyn oo ilaahay xikmaddiisa loogu talagalay buu afka uga galay oo calooshiisa uu gaadhay halkaasuu ilaahay ka xusay oo uu ka nasahay oo uga tasbiixsaday dabad ilaahay waa kii ka soo badbaadiyey bannaanka iyo berriga isagoo bad qaba uu keenay markaa qoomkiisii haddaba uu ka tegey ayaa kol haddii nebigoodiina ka tegey iyagiina ay gaaloobeen cadaab baa ku soo yeelyeesho macnaha waxa weeyaan loo soo dhoweeyo oo ku dhowaaday inuu kusoo dha kusoo degaba dabadeed markay qoomkii nebi yuunus cadaabka amaaradihiisi iyo tilmaamihiisii markay arkeen isagoo cadaab inuu kusoo socdo ayaa guryahoodii iyo degaanadoodii dad iyo dunyo iyo xoolaba bannaanka intay u baxeen ayay tadaruceen oo ilaahay isu dhiibeen oo isu dhuldhigeen oo si dhaba ay u toobad keeneen dabadeed cadaabkii ay arkeen baa ilaahay dib uga celiyey arrintani markaa waa arrin khusuusiye ama gaar u ahayd qoomka nebi yuunus xikmad ilaahay isaguu og yahay baa kuwaa lagu badbaadiyey iyagoo cadaabkii arkay baa haddana towbadii laga aqbalay marka waa un arrin u khaasa oo waxa weeyaan dee qoladaa qowmu yuunus ilaahay subxaanahu wa tacaala ku karaameeyey in iyaga oo cadaabkii arkaya haddana dib looga celiyey oo aan waxa weeyaan la cadaabin marka cadaab alkhizyi fi lxayaati dunya culimmadu waxay yidhahdeen marka cadaab alkhizyiga in adduunyadun lagaga badbaadiya aayadda ku cad aakhirana xaalkoodu waa sidee waxaa la yidhi halkan waxaa laga qaadanayaa kol haddii la yidhi lamaa aamanu aakhirana waa ku badbaadayaano dee qof mu'minihi waxa weeyaan cadaabkii waa ka badbaadayaa janno iyo iyo wanaagna waa mutaysanayaa marka khulaasadu waxa ay tahay arrintaasi waa khusuusiyatu qowmi yuunus qowmu yuunusunbay u gaar ahayd laakiin qaacidada guud waxay ahayd iyo sunnada ilaahay uu jideeyey dad markay cadaabka arkaan inaan towbada laga aqbalin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana alla waxau idhi walow shaaa rabbuk rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi moxamedow ma doonine yacni qadar ahaan iyo kownan ilan sharci ahaan ilaahay waa u doonay kulli in la wada rumeeyo laakiin hadduu qadar ahaan u dooni lahaa dee way wada rumayn lahaayeen oo mashiicada kowniga ee qadarigii iyadu ma baaqato laakiin mashiicada sharcigii dee way baaqataa oo faminkum kaafiruun wa minkum mu'min walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa nebi maxamedow ma doonine ey iimaana man fi lardi jamiican mutacalaqeeda waxa dambea laga fahmaa arlada waxa ku sugan oo dhammi inay rumeeyaan hadduu rabbi dooni lahaa la aamana waxa rumayn lahaa man axadka ama makhluuqaadka fi lardi arlada ku sugan kulluhum dhammaantood way rumayn lahaayeen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood waa ta'kiid bacda ta'kiid yacni kulligood iyadoon dhan oon cidi ka dhinnayn ayay wada rumayn lahaayeen hadduu ilaahay sidaa dooni lahaa mase doonin rabbi oo macnaha ilaahay ma qadarin baa loo jeedaa dee dadku inay wada rumeeyaan ee waxa uu qadaray badhna inay beeniyaan badhna ay rumeeyaan qadarkaa sidaa ku dareeray laakiin sharci ahaan waa laga wada doonay kulligood nin fuliyo iyo nin baajiyaba ilaahay waxa uu idhi afa anta tukrihu nnaasa afa anta adigu nebi maxamedow tukrihu ma adaa haddaba ku khasbaya annaasa dadka ay cala aliimaan iimaanka dadka ma adigaa ku khasbaya xataa yakuunuu ilaa ay ka ahaadaan mu'miniina kuwa mu'miniina dee suurtagal ma aha waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada isugu dhibi jiray dadku inay rumeeyaan oo dariiqada iyo diinta ay raacaan ilaa naftiisa uu qoomamada iyo muruga inuu ku dilo uu ku dhowaado marka waxaa la leeyahay kol haddaan rabbigii ku abuuree dadkanba abuuray isaguba aan u qadarin sidaa dee maadaa iimaanka ku khasbi waa maya siduu rabbi qadaray unbay u dhici wamaa kaana maba ahaanin linafsin naf uma ahaanin an tu'mina inay rumayso ilaa biidni illaah ey ilaa biiraadatihi wa qadarih ilaahay doonistiisa iyo qadarkiisa mooyaane si kale nafna uguma ahaanin inay ku rumayso oo macnaha ma suurtagal ah nafina inay rumayso ilaa biidni illaah ilaahay oo oggolaado uu qadaro mooyaane waayo adduunka allah u taliya adduunkaa rabbi u talinayana waxaanu isagu qadarin oonu doonin qadar ahaan kama dhaco ila waa mulkigiisi iyo mamlakadiisiiye marka kullu shayin murtabitun bimashii'ati illaah famaa shaa'ahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wax walba doonistiisuu ku xidhan yahay oo wuxuu doonuu qadaraa waa dhacayaa wixii kalena ma dhacayo wayajcalu waxa uu ka yeelayaa rabbi arrijsa cadaabkana cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan waxba kala garanayn een macnaha aayaadka rabbi u fiirsanayn een ka fakerayn jamalku waxau odhanayaa halkan wayajcalu waxaa lagu cadfayaa ficil meeshan ka xadfan oo lasoo qadarayo oo macnuhu waxa uu noqonayaa wamaa kaana uma ahanin linafsi nafna ay maa saxa wala staqaama macnaha wax suurtagala ma aha nafna umay ahaanin an tu'mina inay rumayso ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa iyo qadarkiisa mooye si kale inay naf kale u rumaysaa suurtagal uma aha fa ya'danu libacdihim fi liimaani usoo qadar markaa mar haddii idankiisa iimaankiiyo iyo gaalnimaduba dee ay ku dhacayso ay ku xidhan tahay dabeed ilaahay addoommada badhkood iimaanku u idmayaa oo uu qadarayaa dabeed waa rumaynayaan wayajcalu marka wayajcaludu waxay ku cadfan tahay faya'danu libacdihim fi liimaani daa barhkood iimaanku yani u idmayaa rabbi oo u qadarayaa wayajcalu waxaanu ka yeelayaa arrijsa kufriga iyo gaalnimadana wuxuu ka yeelayaa cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan waxba kala garanaynin caqli iyo garaatoona lahayn een aayaadka rabbi soo dejiyey aan ka fakarayn una fiirsanayn marka macnaha ilaahay baa idankiisa qaarna dee ay ku rumaynayaan qaarna ay ku gaaloobayaan macnuhu waa un inta ah biidni illaah ayaa yu'minu bacduhum wayakfuru bacdun rijsigana marna waxaa lagu macnaynayaa cadaabka keensan cadaabka yacni waxa weeyaan ay gelayaan ee ka dhashay gaalnimaday hore u galeen ama waxaa lagu fasirayaa gaalnimada ay cadaabkaba ku mutaysanayaan labadaba waa lagu fasiray yacni sababkiiyo musababkiiba kii yacni waxa weeyaan sababka ahaa iyo kii musababka ah oo cadaabka aba waa lagu fasiray rijsiga allah waxau yihi qul waxaad tidhaha nebi allow unduruu bal eega ay nadara tafakurin wactibaar eegmo aad ka fakeraysaan oo wax u fiirsanaysaan bal wax eega maadaa maxay baa fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi dhulalka dhexdooda ku sugan bal cajaa'iba makhluuqaati illaah wa masnuucaatih waxyaabaha waaweyn ee cirkiya dhulalkaba ilaahay ku abuuree layaabka badan bal eegoo u fiirsada si aad ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan wamaa tuqni alaayaatu oo aayaadku maxay ka tarayaan altansiiliya waaltakwiiniya labaduba aayaadka kowniga ah oo cirarka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka waaweyn ee uu dhigay ah iyo aayaadka tansiiliga ah oo aayaadka iyo aayaadka sharciga uu soo dejiye ah labadaba waa ku dhacayaan wamaa tuqnii maxay ka tarayaan al aayaatu aayaadka iyo wanuduru digayaasha u digayaa dadka waa rususha eh can qowmin qolo maxay ka tarayaan kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn waxba macnaha waxaa la leeyahay dadaan rumaynayn oo beeninta u badheedhay mucjiso la tusiyo ama aayad soo degta ama rasuul u digaa muxuu u tarayaa dee waa waxba waayo waabay u badheedheen waxay samaynayaan waa maada marka istifaamiye laga dhigo haddii naafiye laga dhigana labadaba way u suubataaye wamaa tuqni l aayaatu aayaadku waxba ka tari maayaan iyo wanuduru digayaashu waa rusushiie can qowmin qolo waxba ka tari maayaan qoladoo laa yu'minuuna aan rumaynayn fa hal yantadiruuna oo miyay sugayaan haddaba kuwan gaaloobay ilaa midla ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale mooye ma wax kalay sugayaan kuwaasoo khalow tegay min qablihim iyaga hortood yacnii ummadihii iyaga ka horreeyey maalmahoodii maalmo la midihii inay ku dhacaan mooye ma wax kalay sugayaan ayaamka waxaa looga jeedaa wuxuu odhanayaa jalaalaynku ay midla waqaa'icihim min alcadaab dhacdooyinkoodii waaweynaa ee cadaabka oo ayaamkan waxaa looga jeedaa alcadaabu waalwaqaa'ic dhacdooyinkii cuslaa iyo cadaabadii ku dhacay oo waxay la mid tahay wadakirhum biayaami illaah xasuusi oo kuwaani ilaahay maalmihiisii horee tegay oo looga jeeda ay bilcadaabi alwaaqici fiiha maalmaha cadaabkii dhexdooda dhacay marka maalmaha la idlaaqay waxaana loo jeedaa wixii dhexdooda dhacay oo culayskii iyo cadaabkii kuwii hore hele ah macnuhuna wuxuu noqonayaa kuwan maantu ma wax kalay sugayaan kuwii hore wixii helay iyagana inuu ku dhaco mooye ma wax kalay sugayaan waa maya fa hal yantadiruuna oo miyay sugayaan ilaa midla ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale mooyaane yacni maalmaha dhacdooyinkii iyo cadaabkii ku dhacay oo kale mooye ma wax kalay sugayaan kuwaasoo khalow tegay min qablihim iyaga hortood waa ummadihii hore ee ambiyadoodii markay beeniyeen halaaggu uu ku habsaday qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow fantadiruu suga cadaabka idinku dhaca innii aniguna macakum idinka la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahee suga waa goodi iyo hanjabaad summa nunaji waxay culimmadu soo qadaraan jumlo lagu cadfayo tan madkuurka ah oo nuhliku lmukadibiina waannu halaagaynaa kuwii rususha beeniyey oo cadaab baannu ku soo dejinaynaa summa nunaji markaanu kuwaa halaagna inu cadaabka soo dejinno uma nunaji dabeed waxaanu badbaadinaynaa rusulanaa rusushayadaanu badbaadinaynaa iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey kuwii beeniyey rususha waanu halaagaynaa rususha iyo intii raacdayna waanu badbaadinaynaa alla waxau ihi kadalik ay injaa'an mila dalika alinjaa yacni injaa'an mila dalika alinjaa waxaynu soo qadaraynaa sifo inuu u yahay kadalika master maxduuf oo lasoo qadarayo oo uu kuna camal falayo nunjida dambe oo ay nasbinayso xaqan calaynaana jumla muctarida kadalika iyo caamilkeeda dambe kala dhex dhacday macnuhu markaa wuxuu noqonayaa sidaasuu jamalku tilmaamayaaye kadalika ay injaa'an badbaadin oo mila dalika alinjaa badbaadintaa horoo kale ah badbaadin badbaadintaa hore rusushaa iyo kuwaa rumeeyey aanu badbaadinnay oo kale ayaanu nunji badbaadinaynaa almu'miniina mu'miniintana yacni mu'miniinta maantana waxaanu u badbaadinaynaa uun kuwii hore sidaanu u badbaadinnay marka waxaad isku xidhaysaa kadaalika iyo nunji lmu'miniina injaa'an midla dalika alinjaa badbaadintaa horoo kala ah ayuun baanu nunji lmu'miniina mu'miniinta maantana aanu badbaadinanaa oo badbaadadu kuwaasun kuma koobna ee cid waloo rumaysa waa la badbaadinayaa xaqan calaynaana oo kadaalika iyo caamilkeeda kala dhex dhacday oo jumla muctarida ah waxaad u soo qadartaa ficil nasbiye oo wa xaqa daalika xaqan calayna wa xaqa wuu sugmay oo waa waajibay daalika arrinkaasoo badbaadadaasi xaqan sugitaan iyo waajibitaan ayuu waajibo u sugmay calaynaa korka yaga ayaanu ku sugnay waa min baabi atafaduli waalikraam iyadoo ilaahay ugu deeqayo uu ku tafadulayo waayo ilaahay cidina wax kuma waajibiso ee isagaa naftiisa wax ku waajibiya si uu addoommadiisa ugu galladaysto oo nicmada u siiyo qul waxaa tidhaa nebi maxamedow yaa ayuha nnaasu dadkiiyow in kuntum haddii aad ahaateen fii shakin shaki dhexdii kuwa ku sugan oo min diinii diintayda shaki kaga sugan haddaad tihiin dee falastu fii shakin minhu anuu diintayda kama shakisni jawaabka inta soo qadar jumladan dambena waa jumlo cusub oo la bilaabanaye falaa acbudu anigu caabudi maayo aladiina waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii walaakin ha yeeshee acbudu waxaan caabudayaa allaha alleh aladii allaha yatawafaakum idin dilaya waa takhwiif iyo cabsigelin wa umirtu waxaana lay faray an akuuna inaan ahaado min almu'miniina kuwa mu'miniintee rumeeyey rabbi yacni waxa weeyaan rumaysanee towxiidka ku toosan inaan ka mid ahaadaa lay amray wa an aqim wajhaka liddiini xaniifan wa qiila lii buu soo qadarayaa suyuuti waxaa kaloo la yidhi an aqim ay aqim toosi wajhaka wejigaaga iyo qasadkaaga iyo niyaddaada iyo camalkaaga oo dhan toosi liddiini diinta u toosi oo u badhax tir xaniifan xaal aad tahay mid ka soo iilanaya baatilkaoo xaqa u soo leexanaya oo towxiidka ku toosan walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya ha ka mid noqon walaa tadcu waqiila lii waxaa kaloo la yidhi laa tadcu ha caabudin min duuni illaah ilaah sokadii ha caabudin maa shay laa yanfacuka aan waxba kuu tarayn in cabadtahu haddaad caabuddo walaa yaduruka aan waxna ku yeelayn oon ku dhibayn in lam tacbudu haddaanad caabudinba fa in facalta haddii aad sidaa samayso oo ilaahay kayrkii aada caabuddo fa innaka adigu idan kolkaa min aldaalimiina kuwa daalimiintaad ka mid tahay ay min almushrikiina waa dulmulakbarkii kuwa ilaahay cid kale la wadaajiya cibaadadiisa ee halaagsamaad ka mid noqon doontaa wa in yamsaska allaahu alla hadduu kugu taabto bidurin dhibaato falaa kaashifa wax faydaa lahu dhibaatadii uma sugnaanin ilaa huwa alla mooyaane wain yuridka hadduu alla kula damcuu kula doonana bikhayrin khayr falaa raadda wax celiyaa lifadlihi ilaahay deeqdiisa iyo khayrkiisa uma sugnaanin yusiibu waxa uu ku haleelayaa rabbi oo uu gaadhsiinayaa bihi fadligaa fadligiisa uu ku siinayo waxa uu gaadhsiinayaa rabbi man cidda yashaahu uu doono inuu gaadhsiiyo oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah wa huwa rabbi alkafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qul waxaa tidhaa nebi maxamedow yaa ayuha nnaasu dadkiiow qad jaakum dhab ahaan waxaa idinku yimid alxaqu xaqii baa idin yimid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka yimid faman ihtadaa faman ruuxa ihtadaa hanuuna huwa isagu fa innamaa yahtadii wuxuu u hanoonayaa un ruuxaasi linafsihi ay linafci nafsihi naftiisa waxtarkeedunbuu u hanoonayaa oo midhaha ka dhasha hidaayada kaw aayee guranaya waa uun isaga waman ruuxa dalla hallaabaana huwa isagu fa innamaa yadillu wuxuu uun u hallaabayaa un calayhaa ay calaa durri nafsih naftiisa dhibaatadeedunbuu u hallaabayaa oo macnaha hallowgaa dhibaatada ka dhalataa isaguunbay ku dhacaysaa wamaa ana anigu mayaadaan nebi maxamed ahi calaykum korkiinna biwakiilin mid loo igmadoo loo tala saartay inuu iimaanka qalbigiinna geliyo ama hidaayada idinku khasbo anigu midtaa loo igmadoo loo xil saaray ma yihi watabic raac nebi moxamedow maa yuuxaa waxa lagu waxyoonaya ilayka adiga wasbir sabir oo dulqaado xataa yaxkuma allaah ilaa ilaahay uu idinsoo kala xukumayo adiga iyo kuwa ku beeniyey wa huwa alleh khayrulxaakimiina inta wax xukunta ka ugu khayrka badan weeyaan rabbi suuratu huud waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo saddex iyo labaatan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamraa allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruuftaa wuxuu uga jeedo kitaabun ay haadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo uxkimad la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay oo wax goldaloola iyo in midna aan lahayn summa fusilat dabadeed la kala dhigdhigoo lasoo bayaamiyey oo la caddeeyey yacni aayaadkiisa haadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaoo uxkimad la sugay aayaatuhu aayaadkiisa summa fusilat dabeed lasoo bayaamiyey oo lasoo caddeeyey aayaadkaa min ladun xakiimin ilaah xikmad badan agtiisa laga soo caddeeyey allahaasoo khabiirin xogogaalah oo wax walba og oo arkaya wax ka qarsooni aanu jirin anlaa tacbuduu waa tacliilun lilficlayni qablah anlaa tacbuduu waxaa lagu cilaynayaa labada ficiloo hore uxkimad suma fusilat oo macnuhu waxa uu noqonayaa waxaa aayaadka loo sugay oo loo bayaamiyey anlaa tacbuduu lianlaa tacbuduu si aydaan u caabudin ila allaha alle mooye cid kale inanii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay haddaan rasuulkii alle ahay minhu ay min allah ilaahay xaggiisa waxaan idinka ahay nadiirun dige iyo wa bashiirun bushaareeye nadiirun bilcadaabi in kafartum wa bashiirun bithawaabi in aamantum waxaan ka digayaa oon idinku cabsi gelinayaa cadaab haddaad gaalowdaan jannaan ku bushaaraynayaa haddaad i rumaysaan oo i raacdaan inanii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay minhu min allah ilaahay xaggiisa waxaan idinka ahay nadiirun dige iyo wa bashiirun bushaareeye waan istakfiruu dembi dhaaf dalba oo rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba summa tuubuu dabeed u noqday ilayhi ilaahay xaggiisa oo maxaad helaysaan waa jawaabu dalabkii yumatickum ilaahay waa idiin raaxaynaya haddaad sidaa samaysaan mataacan raaxo oo xasanan wanaagsan oo cuud iyo caafimaad iyo caruur iyo nicmo adduunyaba adduunka wuu idinku nicmayn oo barwaaqo adduunyo way idin heli haddaad toosnaataan ilaa ajalin ilaa muddo ayaanu alla idiin raaxayn muddadoo musaman la magacaabay oo dee ila nqidaa'i aajaalikum inta muddadiinna iyo ajashiinna iyo dhimashadiinna ka hadhsan waa idiin raaxayn rabbi wa yu'ti waxaanuu idinku siin ay fil aakhira haddii adduunyadii mataaca xasankaa aad ka hesheen aakhirana ma qadaysaane wa yu'ti ay fil aakhira aakhirana wuxuu ku siin rabbi kulla dii fadlin dheeraad iyo camal wanaagsan ku kastoo u saaxiiba alla wuxuu aakhiro ku siin fadlahu ilaahay deeqdiis iyo dheeraadkiisoo janno ah ayuu ku siin waa marka fadlahu damiirka alle loo celiyo fadliga alle oo jannadu alla diyaariye ah haddii kulladii fadlintaa qofka saaxiibulcamalka ah kullida hore loo celiyana yacnii kulladii fadlin dheeraad iyo camal wanaagsan ku kastoo u saaxiiba alla wuxuu siin fadlahu dee dheeraadkiisa qofka